bsm اllaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih أجmaciin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائiy raximah اllah tacalى bab أqرb ma yakun اlcabd min اllahi عزa wajل ay hada kani baabun baab weeyaan aqrabu maa yakuunu alcabdu addoonka ahaanshihiisa marka uu ugu dhowaanshiyo badan yahay min allaahi casa wajalla uu ugu dhow yahay wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay yacnii addoonku goormuu rabbi ugu dhowaanshiyo badan yahay wbilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu salma qaala xadaanaa bnu wahbin can camrin yacni bna alxaari whuwa almisriyu can cumaarata can cumaarata bni ghaziya wahuwa alansaariyu almaasiniyu laa ba'sa bihi wa riwaayatuhu can anas mursala can sumayin wahuwa mowla abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaariث bni hishaam hiqat rawa lahu asxaabu اlkutub الsita anahu samica abaa saalixin wahuwa samaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaala aqrabu maa yakunu اlcabdu ay aqrabu akwaani اlcabdi addoonka yacni ahaanshihiisa kan ugu dhowaanshiyo badan min rabbihi rabbigii uu ugu dhowaanshiyo badan yahay xaasilun mid xasilaya waayo wahuwa saajidun isagoo sujuudsan ayuu xasilayaa ee faaktiru ducaaa ducada badiya ayb marka aqrabu waa mubtadihii waaye khabarka marka waa la qadarayaayo xaasilun ayb lanna wahuwa saajidun jumladaasi marka jumla xaaliya ah waaye iyada marka khabar ma dhici karto marka hadda waa in meelihii khabarka la xadfi jiray iyo ayay ahayd xaalo oo marka de booskii khabarkana iyada degtay marka in khabarkii inta lasoo qadaray iyadana sideeda loo waxay maadana waa masderiyo waaye yakuunu alcabdu marka uu leeyahayna kaanada taamo marka aqrabu akwaani alcabdi min rabbihi xaasilun wahuwa saajidun faakhiru ducaaa ee ducada badiya ayb dhowaanshahaasna waxay tahay de ilaahay subxaanahu watacaalaa addoonka marka uu rabbi baryaayo ayuu ugu dhow yahay rabbigii waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun markuu sujuudsan yahayna waxaa layidhi fajtahiduu fi ducaa'i yaa layidhi addoonka marka tawaaduc ahaanna wejigiisa oo ugu sharafta badan jirkiisa dhulkuu yaallaa oo tadallulaa ka muuqdo cibaado ilaahay dartiiba uu tadallul allow isu dulleynayaa baryo ayuu ku jiraa taas marka wuxuu ka kasbanayaa alla u dhowaansho marka qaala baabu fadli sujuudi sujuudda fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa hishaam bnu camaarin can hiqlin can hiqli bni ziyaad addimashqiy wahuwa saksakiyu kaatibu lwsaaciy hiqat rawaa lahu muslimu walrbaca qala xadaana alwsaaciyu qala xadaanaa yaxya bnu abi kahiir can abi salamata bni cabdiraxmaan qala xadaanii rabiicatu bnu kacbin alslamiy qaala kuntu aatii rasuula اllahi sal l slam nabigan ayaan ula imaan jiray biwaduu'ihi biyaha uu ku weysaysanayo wa bixaajatihi iyo xaajadiisa waxa uu rabo markaas faqaala wuxuu yihi salnii isu'aalo su-aashaani marka maxay tahay salnii maadaama uu camal u qabtay nebiga ee weyse uu u geeyey oo xaajadiisii wax uga qabtay nebiguna waxaa lagu yaqaana mukaafa'a qofkii wax u qabto inuu u abaalgudo marka yacni waxay ka dhigan tahay waxaan kugu abaalgudo iwarso waay de waxaa marka nebiga uu warsanayana marka de waxay noqon karaan wax uunan awoodi karin iyo waxuu awoodo labadaba waa noqon karaan ayb faqaala salnii qultu waxaan idhi buu yidhi muraafaqataka as'alu waxaan weydiisanayaa muraafaqataka la rafiiqtankaaga inaan kula rafiiqtamo fi ljannati jannada dhexdeeda inaan kugula rafiiqtamo saasaan rabaa buu yidhi arrinkaa markaa dee nebiga anaa ku siiyey ma dhihin gacantiisana taas de kumaba jirtaba wuxuu u tilmaamayaa marka asbaab haddii uu la imaado nebigana uu duceeyo la helayo qaala waxa uu yidhi wagayra dalika atas'alu ma su-aalanaysaa dalika kaagaas miyaad su-aalanaysaa wagayrahu iyo keyrkiis ayb am gayrahu kaa miyaad su-aalanaysaa awatas'alu awagayra dalika atas'alu dalika kaagaas miyaad weydiisanaysaa wagayrahu iyo keyrkiis wagayra dalika macnaha am tas'aluhu waxdahu saasay ka dhigan tahay yacnii arrintan keligeed maad weydiisanay mase tan iyo wax kale hamzadu waa istifhaam waagu waa xarfu cadaf macduufka waa lasoo qadaraa marka kan macduufu calayhiga atas'alu ma weydiisanaysaa daalika kaagaas iyo wagayra daalika kaagaas keyrkiis mase kaas baad ku kaaftoomi waa qultu waxaan idhi huwa shayga la su-aalanayo aan su-aalanayo daaka kaagaas qaala wuxuu yidhi nebiga faacinnii calaa nafsika nafsadaada korkeeda iigu kaalmay bikahrati sujuudi sujuud badan adna iigu kaalmay yacni aada u cibaa sujuud badan la imaw asbaabaha jannada lagu galay ka mid tahay marka sujuuddaas iyo marka ay iskabto iyo ducada nebiga sala allahu calayhi wasalam yacnii isagoo sababkii nebiga uu wax ugu qaba lahayna la yimid oo taxqiiqu lcibaadati taxqiiqu alcibaadati lilahi tacaala ilaahay keliya un inuu cibaadadii uga dhabeeyo sababay ugu noqonee shafaacada nebiga sal ll ly slam marka wuxuu leehay sujuud badan la imaaw markaad sujuud badan la timaado shafaacadii ahlaad u noqonaysaa walidalika xadiidkan xadiid abi firaas culimada waxay ku keenaan hadda baabka uu ku keenay fiiri fadlu sujuud uu ku keenay aimada qaar kalena waxay ku keenaan salaada tadawuca salaadaha sunnooyinka ilaa sujuud la badiyo waa sunnooyin la badiyo ilaa sujuudu salaaday ku dhex jirtaaye ayb dad baa marka xadiidka waxay u qabsadaan ama ay yidhaahdaan waxaa bannaan in nebiga la weydiisto janno waa bannaantaha saxaabiganaa weydiistay oo waxay warso nebigu sal ll ly slam markii horena ma dhihin janno i weydiiso waa ku siinaa ma dhihin markii hore su-aal caadiyuu yidhi iweydiiso oo oo abaalgud ou kala jeedo sida meesha waxa warka ka horeeya ku cad jawaabtii nebigana maan dhihin anay gacanta iigu jirtaa waa ku siiyey iska qaada ma dhihin ee wuxuu yidhi addoon ilaahay oo dhab a noqo sujuudda ku dadaal sujuud badan la imaamo marka nebigu muxuu awoodaa hadduu cibaadadii tawxiidkii uu ku dadaalo ile sujuuddu waa towxiid cinwaankiis waaye wuxuu ahal u noqonayaa nebiga shafaacadiisa in loo aqbalo macnuhu intaas wax muslimiinta ka mid a oo hadda dadkan dambe un aan ahayn oo xadiidkan u daliishanayo sarfu lcibaadati ligayriillaahi ama sarfu ducaa'i ligayrillaahi wax u daliishaday oo dadkan maankoodu uu gadoomay aan ahayn ma hayno xataa imaamu nawowi riyaadu saalixiinka iyo xadiidka meelaha uu geliyey fiiri sujuud fadligeed unbaa xadiidkan lasoo geliyaa la keena wax ummadihii hore ee u daliishaday qaabkaas u fahmay ducada ilaahay in laga leexiyo oo qeyrkiis loo leexiyo wax u fahmay ma jiro qaala baabu hawaabi man sajada lilaahi caza wajala sajdatan baabu bayaani hawaabi man qof hawaabtii cadayntiisii wuu u baab yahay sajada lilaahi caza wajala alla u sujuuday sajdatan sujuud wabihi qaala akhbaranaa abu camaar alxuseyn bnu xurayf qaala akhbarana alwaliid bnu muslim qaala xadaana alwsaaciyu qaala xadaanii alwaliid bnu hishaamin ilmucaytiy waa min ali abi mucayd ayuu ka mid ah ninkan abu yaciish ayaa la dhihi jiray hiqat rawaa lahu muslimun alarbaca qaala xadaanii macdaanu bnu abi طalxata alyacmariy wahuwa shaamiyu hiqat rawaa lahu muslimu alarbaca qaala laqiitu thawbaana baan la kulmay mowla rasuuli lahi sal l slama faqultu waxaan idhi dullanii calaa camalin camal itus yanfacunii ianfaco aw yudkhilunii اljanna ama jannada igeliyo fauskita canii maliyan waa la iga aamusiyey buu yidhi waqti uma اltafata ilaya waa isoo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi calayka bالsujuudi sujuud ogow haddaad janno inaad gasho rabto fainii samictu rasuula اllahi sal l slama yaquulu maa min cabdin addoon ma jiro yasjudu lilaahi tacaala sajdatan ilaahay sajdo u sujuudo ilaa rafacahu llahu ilaahay waa kor yeela caza wajala bihaa sujuudaa sababkeeda darajatan buu ku kor yeelaa waxada canhu wuxuu uga hoobiyaa bihaa iyada darteed khadii'atan gaf qaala macdaanu uma laqiitu abadardaa ayaan la kulmay fasa'altuhu camaa sa'altu canhu thawbaan wixii aan thawbaan su-aalay baan su-aalay faqaala calayka bisujuud ayuu igu yidhi fainii samictu rasuula اllahi sal l slama yaquul maa min cabdin yasjudu lilahi sajdatan ilaa rafacahu allahu caza wajala biha daraja waxada canhu biha khai'atan qaala baabu mowdici sujuudi sujuudda booskeeda yacni meesha laga sujuudo wixii ku yimid fadliga ku jira caddaynteeda wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu sulaymaana luweynun luweyn waa naanaystiisa moxamed bnu sulaymaan bni xabiib alasadiyu hiqat rawaa lahu abu dawuud wاnnasaa-iy can xamaad bni zaydi can macmarin wاnnucmaani bni raashid can zuhriyi labadaba zuhri bay ka warinayeen can cطاء bni yaزiida qaala kuntu jaalisan ilaa abi hurayrata abi hurayra agtiisaan fadhiyey ilaa bimacnaa cinda waaye iyo abi saciidin iyo abi saciid faxadaثa axaduhumaa midkood wuxuu sheegay xadiiثa shafaacati shafaacada xadiidkeeda wاlآakharu ka kalena munsitun ou dheg raaricinayo wlxaal alآakharu ka kalena kan kalena munsitun uu yahay mid dheg raaricinayo oo dhegaysanayo qaala fata'ti lmalaaikatu malaa-igtii baa imaanaysa ayuu yidhi fatashfacu way ergeynaysaa watashfacu rusulu rusushiina way ergeynayaan wadakara siraata siraadkiina waa sheegay qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi faakuunu waxaan ahaanayaa awala man qofkan ugu horeeyo oo yujiizu siraadka gudbayo faidaa faraqa allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay markuu dhammeeyo uu dhammaystiro uu kasoo faaruq noqdo min alqadaa'i xukunka beyna khalqihi ou kala xukumayo marka markuu kasoo faaruq noqdo maahan ilaahay in xisaabtu ay mashquulinaysa ma aha waxa ilaahay mashquuliyaa ma jiraan macnaha un waxay tahay marku ka u dhammeeyo wa akhraja min annaari naarta uu kasoo bixiyo man yuriidu cidda uu doonayo an yukhrija inuu kasoo saaro amara allahu lmalaa-ikata alla malaa-igta u amrayaa iyo warusula rususha an tashfaca inay ergeeyaan fa yucrafuuna bicalaamaatihim dadka markaa naarta laga soo saarayo waxaa lagu garanayaa calaamadahooda ina annaara naarta ta'kulu way cunaysaa kulla shayin wax kasto oo min ibni aadama bani aadamka ka mid ah ilaa mowdica sujuudi sujuudda booskeeda maahan marka sujuudda booskeeda waa halkee daahirka hadda xadiidkan ilaa mowdica sujuud marka la yiri toddobadii xubnoodba daahirka hadda waa soo gelaya meesha leanna gacantu mowdica sujuud waa tahay wejigu waayahay labada jilbood waa yihiin labada lugoodna way yihiin daahirka marka daahiruhu ana annaara laa ta'kulu jamiica acdaa'i sujuudi sabca saasaa ka muuqanayso laakiin qaadi ciyaad waxa uu yidhi ou sheegay wejiga un keliya in loo jeedo oo xadiid marka wuxuu keenay muslim ku jira oo ana qowman yakhrujuuna min annaari dad naartay kasoo bixi doonaan yaxtariquuna fiiha way ku gubanayaan ilaa daaraatailaa daaraata wujuuhihim naartay ku gubanayaan marka laga reebo wejigooda wareegsan maahane meesha wejigooda ka wareegsan yahay ayb marka ilaa daaraata wujuuhihim xadiidkan muxuu fasiraa marka wuxuu midkan cumuumka laga fahmayo takhsiisina ee xubnaha kale naartu waa taabane wejiga bis aynan taabanaynin qofka sujuu yacni mowdica sujuud hadda wejigaa loo jeedaa waxaa kalou keenay xadiid kalea tusayuu yidhi atharu sujuud in laga wado wejigana gaar ay ku tahay wuxuu keenay isagana xadiidkii ahaa ana minhum man gaaba fi nnaari ilaa nisfi saaqayhi dadka naarta gelaya waxaa ka mid a dad naartii ku dhumbaday ilaa iyo shanshada bartankeeda ilaa shanshada bartankeeda hadday naartii u gashay waa cuntay soo maaha marka lugihiina meelaha lagu sujuudaa ka mid ahaayeen naartii inay dhex gashayna waa la tilmaamay riwaayo kalena iyada oo muslim uu warinaya waxay leedahay wa ilaa rukbatayhi kuwana jilbaha ayay naartu ka qabanaysaa ayb marka meeshan marka uu leeyahay ilaa mawdica sujuudi waa foolka hore marka wejiga fa yusabu calayhim waxaa korkooda lagu shubayaa min maai ljannati jannada biyaheeda xaggooda xaggeeda looga shubayaa fayanbutuuna way dhalanayaan kamaa tanbutu lxibbatu xabadda yacni sida ay u dhalato fii xamiili sayli daadka dhinaciisa ay uga dhalato daadku meesha uu qaadayo geesaha hareeraha waxaa uga dhasho caws iyo yacni waxbaa ka dhasha xabaddii meesha way kasoo dhalaneen iyadoo isku duuban qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yajuusu ma bannaan tahay an takuuna sajdatun sajdo inay noqoto adwala min sajdatin sajdo kale mid ka dheer marka de meesha xadiidkii hore ama baabka dabcan mowdica sujuud fadiilada ay leedahay tarjamadana tarjamadu saas waaye xadiidkana marka way ku caddahay ayb fadiiladaas walidaalika ambiyada iyo malaa-igtu waxay ku aqoonsanayaan dadka ay u shafeecayaan calaamadaas sujuudda ayb marka dambena waxaa imaanaya dad naarta ku jiro oo iyagu ay aqoon weynayaanba ambiyada iyo malaa-igtu oo ilaahay maahana cid kale aysan aqoonin ayaa ku jiraan kuwaasi marka waxaa ka muuqanayo calaamadii xataa inayna lahayn oo sujuudda waayo calaamadaas sujuudda hadday lahaa lahaayeen way gara lahaayeen calaamadii marka ku garan maayaan ilaahay unbaa garanaya naartana marka ilaahay baa ka soo saarayo iyadoo aan cid u shafeecday aynan jirin shafacat almalaa'ikatu washafaca annabiyuuna maa baqiya ilaa arxamu araaximiin ayb xadiidkaas riwaayaadkiisay ka bixiyaan sujuud marka baabkani wuxuu leeyahay ma ka dheeraanaysaa sujuud kale wabihi qaala akhbaranaa cabduraxmaan ibni moxamed ibni salaam laamku waa shiidan yahay laa ba'sa bihi rawaa lahu abu daawuuda waannasaa'iyu qaala xadahanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa jariir bnu xaasimin qaala xadahanaa moxamed bnu abi yacquub waa moxamed bnu cabdillaahi bni abi yacquub albasriyu hiqatun can cabdillaahi bni shadaadin wahuwa cabdullahi bni shadaad bni lhaad waqtigii nabigaa la dhalay sala allahu calayhi wasalam cijli laakiin wuxuu ku daray kibaaru taabiciin marka nebiga inuunan waxaa laga yaabaa idraag iyo wax lamida inuu leeyahay waxaan ujeedaa ru'ya inuu leeyahay waayo saxaabada haddii ilmo u dhashaan sida badan nebigay ugeey jireen sala allahu calayhi wasalam can abiihi qaala kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama fii ixdaa salaatay alcishaai habeenka labadiisa salaad mid ka midood ayuu nebiga noo korkeenna kusoo baxay wahuwa xaamilun xasanan isagoo xasan xambaarsan ow xuseynan ayuu yidhi fataqadama nabiyu sal l slama nebigu waa hormaray fawadacahu waa dhigay uma kabara lisalaati salaadii ayuu u kibaartay fasallaa waa tukaday fasajada bayna dahraanay salaatihi salaadiisa dhexdeeda ayuu sujuuday sajdatan sujuud ataalahaa uu dheereeyey qaala abi aabahay wuxuu yidhi farafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday faida asabiyu calaa dahri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sabigii waaba isaga oo nebiga dushiisa dhabarkiisa korkiisa saaran wahuwa saajidu nebigana uu sujuudsan yahay farajactu ilaa sujuudii sujuudaydaan u laabtay buu yidhi marka tan madaxii soo qaaday ayaan arkay nebigu inuu weli sujuudsan yahay wiilkii yaraana uu u saaran yahay dhabarka sujuudi baan dib ugu laabtay buu yidhi waxaa laga qaadanaa marka haddaad sujuudi imaamka ka hor madaxa soo qaado waxaad samaynaysaa ma sugaysaa imaamka maya waa ku laabanayna hadhow marka saddex sujuud miyaad la timid may lama imaanin waayo adiga mutaabaca waajib kugu ahayd imaamka oon madaxa qaadin haddaan intaad is ilowday madaxa soo qaaday adaa ka horeeya imaamka marka imaamka inaad meeshaada ku sugto gadaal haddana uu ka yimaado daruuro la-aan waxay noqonaysaa salaadaadii mufr munfarid ahaanna uma ansixin kelina salaad kuguma ansixin jamaacana maba ku jirtido iqtidaa ma leh sideed yeelaysaa waa qaldantay inaad markiiba ku laabato ood imaamkii marka meeshuu joogay aada ku laabato isaga aada la socoto dadka qaar haddaad saas tiraahdid wuxuu ku leeyahay maya saddex sujuud baan sujuuda aniga naam saddex maba ahama naam saxaabigani marka wuu ku laabtay marka falamaa qadaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam asalaata nebigu markuu salaadii dhammeeyey qaala annaasu dadkii waxay yidhahdeen yaa rasuula allah inaka sajadta waad sujuuda bayna dahray salaatika salaadaada dhexdeeda sajdatan sujuud adaltahaa aada dheeraysay xataa danana anahu ilaa aan malaynay shanigu inuu yahay qad xadatha amrun arrin inuu soo dariyey yani nebigu ma jiraa ku timid talow maba ma la oofsaday ayaanba isdhahnay ilaa aan iska dhahnay ow amase anahu yuuxaa ilayka ama aan malaynay in lagu waxyoonayo qaala nabigu wuxuu yihi sal l slama kullu dalika lam yakun kaagaas oo dhan ma ahaanin ma dhicin walaakin ibnii walaakina bnii wiilkayga irtaxalanii waa irartay rakuubuu iga dhigtay macnaa wiilkaygii baa irartay